إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mid ka mid ah shaqaalaha la baxay maamulka somalilan ayaa lagu dilay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ku dhowaad toban ruux ayaa u dhintay cudurka shuunbiyoodka oo ka dilaacay dalka ethoobiya dowladda federaalka ayaa sheegtay in qaadka ah ay ka qaado lacagaha canshuuraha ah uu xalaal yahay dab xooggan oo basbeeliyey xarumo ganacsi ayaa ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho ingiriiska ayaa isku diyaarinaya inuu ciidamo u diro waddanka yukrain xilli maraykanku ou rabo inuu soo afjiro colaadahaas dumarka ku nool deegaanka kunyabarow ee walayada islaamiga shabeellada hoose ayaa hadiyado qaali ah ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulka yuhuudda ayaa sheegay inay ku sii sugnaan doonaan shan goobood oo ka tirsan waddanka lubnaan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar toosa ku qaaday xero askarta ah maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin degmada waajid ee gobolka bakool ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga magaaladaas ay kaga sugan yihiin ciidanka maamulka koonfur galbeed ee halka kuwa heshada ciidamada dowladda xabashida ethoobiya welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu la eg yahay mid ka mid ah shaqaalaha maamulka la baxay somalilan ayaa lagu dilay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
maalintii shalay mid ka mid ah howlwadeennada wakaaladda biyaha ee maamulka la baxay somalilan ayaa lagu dilay magaalada burco ee gobolka togdheer ninkan la dilay oo lagu magacaabo maxamed maxamuud xarigle ayaa waxaa rasaas oodda uga qaaday maleeshiyaad beeleed ka jira magaalada burco waxaana uu dilku yimid kadib markii muran la xidhiira isticmaalka biyaha uu soo kala dhex galay labada dhinac agaasimaha waaxda farsamada ee wakaaladda biyaha magaalada burco ayaa ka warbixiyey qaabka uu u dhacay dilka ninkan ka tirsan shaqaalihiisa waxaa iminka la ii sheegay geerida maxamed maxamuud xadhigle shiine oo aanu hadda ka wada quraacannay magaaxyada ciro waa geeri aad iyo aad u naxdin leh jiina oo ka mid ahaa shaqaalaha waaxdeyda aan agaasimka ka ah ee farsamada wuxuu gudanayay waajibaadkiisa shaqo kolley dad lacag lagu leeyahay ayay lacagta ururinayeen dabeedna sidaa aan maqlay sidaaday gaariga uga digeen ayaa ninkaasi dee rasaasta ku bilaabayba marka iska qadar bay ahayd dee waxba kamay dhaxaynin waajibkiisa shaqo gudanayey kaasubaaba dee malayna wada dhamaynaye waa qoryaha dibadda usoo baxaya waxaanu leenahay xukuumadda waxaan qoryaha sita hana laga qabto iyo gawaadhidan magaalada dhex maraysa magaalada burco waxaa ku badan kooxaha hubaysan ee ka dhashay qulqulatooyinka siyaasadeed ee magaaladaas ka jira iyagoo dhibaato xooggan ku haya bulshada magaaladaas islamarkaana geysta dil dhaawac iyo dhac soo noqnoqday
ku dhowaad toban ruux ayaa u dhintay cudurka shumanbiyoodka oo ka dilaacay dalka ethoobiya faahfaahin ku aadan qodobkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim
wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in taradad ah ay u geeriyoodeen halka in ka badanna boqol kalena oo soo ritay cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay qaybo ka mid ah dalkaas inta la xaqiijiyey sagaal ruux ayaa u dhimatay cudurkan halka ay la jiifaan boqol soddon iyo lix kale kuwaas oo la dhigay xarumo caafimaad waxa uuna si gaar ah cudurkan kaga dilaacay gobolka gambeela ee dhaca galbeedka dalka itoobiya degmooyin dhowr ah oo ka tirsan dalka itoobiya ayaa lasoo werinayaa inuu kusii faafayo cudurkan waxaana laga cabsi qabaa inay kororto tirada dadka u dhimanaya xanuunka dalka itoobiya muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kusoo badanayay cudurrada iyo musiibooyinka rabbaaniga ah uu allaah ku salliday dadka itoobiyaanka ah musiibooyinkaas ayaa sababay inay kumanaan ruux oo itoobiyaan ah ay ka barakacaan deegaanadii iyo degmooyinka ay deganaayeen kadib markii ay waxyeelo kasoo gaartay meelihii ay deganaayeen musiibooyinka rabbaaniga ah
dab xooggan oo basbeeli iyo xarumo ganacsi ayaa ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho oo ah suuq bacaad faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli
dabkan xooggan oo basbeeliyey xarumo ganacsi ayaa ka dhacay suuqa labaad ee ugu weyn ee magaalada muqdisho oo ah suuq bacaad dabkan xooggan ayaa waxa uu dhaliyey khasaare aad u fara badan isagoona basbeeliyey tukaamo badan oo waaweyn oo ka mid ah suuq bacaad qaar ka mid ah ganacsatada ku hanti beelay dabka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in khasaaraha ka dhashay dabka uu yahay mid xooggan hase ahaatee ay sabarsan yihiin allahna weydiisanayaan bedel khayr qaba waa kuwaan iyaga oo ka hadlaya mahad iskale waxaa masiibaa dhacday masiibana ilaaha keenay alxamdulilaah dabkaan dhacay dabkii hadduu dhacayana ilaahay kuuma darnaado muddo labaatan daqiiqo isku qabsaday marka waxaa waaye alxamdulilah wuxuu ilaahay keena waaye haddana ilaaha horena ii siiyey haddana ilaaha isii haayo alxamdulilaahi waaye ilaaha ku mahadsanahay qalbigaygana wuu degan yahay ebilka hore wax ma haysan haddana ilaaha isoo gelshay haddana ilaaha iga qaaday alxamdulilaah ilaaha mahad iska leh ilaaha aqoonsanahay waxaa waaye qof haddaa loo haysto debkaanna ma jiryo xag rabbiyuu ku yimid marka waxaa waaye alxamdulilaah alxamdulilaah alshukru lilah wallaahi hantida gubata hanti yar ma ahan hanti inta lagu soo koobi kara ma ahan waxaa waaye ilaaha ka sugaa beddelka qayr badan qiyaastaydii lama koobi karo waxaa waaye waxaa waaye saddex baqaar waaye baqaar bagaashaa ku jiray baqaar baastaa ku jirtay baqaarna saliidda ayu noocaa ku jirtay wax la soo koobi kara hantida meeha ku jirto ma jirto meehanna inaa ka kooba ma jecli xag rabbiyaa ka koobaa xag rabbiyaa isoo geliyahay xataa insha allaahu badbaadisaa sheegin wax la badba wax isgaartaa alla waxay oo wax la badbaadsha ha yaraatee ma jiraan dabka waxaa sababa korontaa sababtay korontadii hadday kacday korontadii way isdemisay halihii ay dab ka kacday aadana sii dhelshay debkii waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanayay gubashada suuqyada ugu waaweyn ee soomaaliya iyadoona maalmo ka hor uu gubtay suuq weyn oo ku yaala magaalada hargeysa dadka wax taxliiliya ayaa sheega in dababka qaar wax dhaliya ugu weyn ay tahay in goobta ganacsiga looga tago korontada oo shidan iyo wixii la halmaala taas oo sababi karta in uu dab xoogan ka dhasho dowladda ingiriiska ayaa isku diyaarinaysa inay ciidamo u dirto ukrain xilli maraykanku uu rabo inuu soo afjaro colaadahaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed sheekh cali
ra-iisul wasaaraha waddanka britain ninka lagu magacaabo kair stermer ayaa xaddii sheegay in dalkiisa laga yaabo inuu ciidamo militari geeyo ukrain haddii loo baahdo isagoona carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la sugo ammaanka ukrain si loo adkeeyo ammaanka qaaradda yurub guud ahaan gaar ahaan britain tani waxay ku timid maqaalo stermer ku daabacay wargeeska britishka ee lagu magacaabo the daily telegraph isagoona ku nuuxnuuxsaday in london ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato damaanad qaadka xukuumadda uu hogaamiyo valadimir salenski ee kiyef oo laga yaabo inay ku jirto in ciidamo loo diro stermer waxauu intaa ku daray hadalkiisa inuusan si fudud u oran hadalkan isagoona shaac ka qaaday inuu garowsan yahay in mas-uuliyadda ku dhaxayso haddii ciidamada britain ay khatar la kulmaan balse waxa uu tixgeliyey in sugidda amniga ukrain islamar ahaanna xaqiijiyo ammaanka qaaradda yurub iyo ammaanka dalkiisa waxa uu sidoo kale intaas ku daray stermer inuu doonayo la kulmitaanka donald trump madaxweynaha maraykanka maalmaha soo socda si ay isku dubridaan arrintan sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha waddanka ingiriiska in british ay dowr gaar ah ku leedahay xoojinta iskaashiga ka dhexeeya yurub iyo amerika arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maanta oo talaadoo la filayo inuu magaalada riyaad ee caasimadda waddanka al sacuud ka furmo wadahadal la doonayo in lagu soo afjaro gebi ahaanba colaadda saddexa sano ka dhex xooganee dalalka yukrain iyo ruushka taasoo intay socotay aysan gaarin labada dhinac guul wax kool ah oo la taaban karo laakiin beddelkeeda waxay khasaarooyin tarabeela oona xaddi lahayn usoo hooyeen dadka shacabka ee ku nool waddamada yukrain iyo ruushka
dumarka ku nool deegaanka kuuyan barrow ee walayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa hadiyado qaali ah ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
xasan gurguurtana farihingaabaniga gee adaa gumowdo adaa hadinta geeska mara habeenka ku nool deegaanka kunyibaru ee wilaayad islaamiha shabeellada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee furimaha hore ku jira habeenkan ayaa mujaahidiinta ku wareejiyeys hay isugu jirta baskood timir cagadaha dahaaran dhar iyo agabyo kale ay ugu talagaleen mujaahidiinta ku jira fariimaha ay ku hardamayaan dowladda federaalka shisheeyaha oo dhinaca munaasabadda hadiyadaha ay ku bixinayeen ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo oo diin iyo odayaal dhaqan kuwaasi oo bogaadiyey sida ay isku xilqaameen haweenka dhigta madaariista iyo maraakiista islaamiga ah ee deegaanka kunyi barow ugu horeen waxaa madasha hadiidii lagu wareejinayay ka hadlay sheekh fuwaad maxamed kalaf oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qayb gashay munaasabadda ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin sahayada lagu wareejinayo mujaahidiinta isagoona habeenka muslimaadka ula dardaarmay inay sii xoojiyaan garab istaaga jihaadka maanta waxaan joognaa xilli dadku ay u kala baxeen islaam iyo kufri waxaan aad iyo aad ugu farxay meesha aad wax u wadaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay jihaadka in wax lagu bixiyo allana sadaqo kasta waa xadaday ilaa sadaqada jihaadka lagu bixiyo toddoba boqol oo ajar bay ka bilaabanaysaa ilaa cidduu doono alla u labalaabaya sidaa daraaddeed xilka aad qaaddeen iyo infaaqa aad bixinaysaan iyo jihaadkaaad u kaalmaynaysaan ajarkeeda alle baad ku leedihiin waxaan idiin dardaarmaynaa jihaadka inaad u adeegtaan dagaalkaani faysaliya weye kii lagu kala bixi lahaa wey waxaan idiin dardaarmaynaa inaad awlaaddiinna tawxiidka ku tarbiyaysaan inaad raggiinna baari u noqotaan allahna waxaan idiin weydiinayaa inuu idinka yeelo kuwii diinka u shaqaynayey nabadoon cilmi xuseen oo isna ka mid ah martadii ka soo qaybgashay xafladda ayaa isna kolkiisa bogaadiyey habeenka hadiidaha wareejiyey waa waxaad samayseen walaalayaalow gabdhaha muslimaadka ahow oo ah infaaq fii sabiilillaahi inaad mataqaanaa ilaahay dartii aad mataqaanaa infaaq u keenteen intuu doona ha la ekaado khayr badan ayaa la ii sheegay inaad keenteen oo aan lasoo tirakoobi karin uuna tala gasheen walaalaha suhuurta jooga khayr allah idinka siiyaan leenahay halkeedana ha laga sii wado intaas waxaan idin leeyahay idiin dardaarmaya oo dhammaantiin nafteen u dardaarmaya nin walbow ama gabar walbey meeshaad ka hayso ka giiji qaar ka mid ah habeenkii agabkan wareejinaya ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga alfurqaan iyagoona ka warbixiyey waxyaabihii ay mujaahidiinta ku wareejiyeen bismillaah anaga oo ah gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan kuunyi barow waxaan halkan ka direynaa hadiyad aan ugu talagalnay mujaahidiinta inay ku gaarto furumaha hore ee jiidda ay kula jiraan cadowga dagaalanka inaan ka dabageeno waxyaabihii ay kula sii dagaalami lahaayeen cadowgeena waxyaabaha aan wadno waxaa ka mid ah oo aan soo sameynay buskut toddobaatan iyo afar loor ah caagado laba boqol iyo labaatan ah go-ayaal laba boqol laatiyo kow xabo ah timis konton iyo saddex kartoon ah buumooyin lixdan iyo saddex xabo fanaanado ee dhaxanta ka gashtaan oo ah afartan xabo cimaamado konton iyo shan xabo macawiis lixdan xabo shaatiyaal labaatan xabo shaambo afar kartoon cataro toddoba kartoon shanlo laba kartoon saabuun ay kusoo qabaystaan xargo tiradooda ay dhan tahay soddon xabo oo aan jecelnaha lagu soo xiro soddon murtad ilaahi subxana watacaala hanoo aqbalo ma ahan markii ugu horreysay gabdhaha muslimaadka ee ku nool deegaanka kunyiburo oo wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ay hadiyado kala duwan ku wareejiyaan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee safka hore ku jira iyadoona ay kaalmaha hore kaga jiraan garab istaaga mujaahidiinta dagaalka adag kula jira shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan lah iyo dabadhoolifyadooda dowladda federaalka ayaa sheegtay in qaadka ah ay ka qaado lacagaha canshuuraha ah uu xalaal yahay maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka warramaya
afhayeenka booliiska dowladda federaalka cabdifataax aadan oo saxaafadda kula hadlayay meel fagaare ah oo ay ku soo bandhigeen maanduuriyaha qaadka oo ay dadka dhanka badda iyo beriga ka soo geliyey kaas oo ay ka soo qaadeen sida uu hadalka u dhigay ayaa sheegay in qaadka ay garoonka ka soo degaa ee ay lacagaha canshuurta ah ka qaataan uu xalaal yahay halka midka kale ka meelaha laga soo gelinaya uu ku tilmaamay mid kontorbaan ah wuxuu intaasi ku daray in qaadka ka soo galaa badaha iyo beriga aysan dowladda federaalku lacagaha ka qaadin caafimaadka bulshada wax u dhimayo halka midka kalena uu ammaanay mar su-aal laga weydiiyey wuxuu qaadka ay lacagta ka qaadaan ugu tilmaamay in uusan bulshada wax u dhimayn ayuu hadalkiisii hore ahaa inuu xalaal yahay ku celiyey wuxuuna diiday inuu si waafiya uga jawaabo qaadka hadduusan soo marin tariifadda dawladda ee aysan canshuurin wasaaradda maaliyadda aan oggolaanin dawladda uusan ku soo galin waxaan u naqaanaa qaadka torobaane cid alla ciddii lagu qabtana waxay yeelan doontaa dembigeeda sida haddaba idin muuqata qaadkan waa qaad ku dhow ilaa afartan jawaan oo bad iyo beriba laga soo qabtay mana aqbali doonno qaadka haddii uu sifada wasaaradda maaliyadda soo maro ee canshuurta soo mara sidaasuu xalaal ku noqonayaa laakiin qaad intaad doon ka soo buuxiso labaatan kun oo doolar mise soddon kun oo doolar qaado ama aad eh, gudaha ka soo geliso nooc walba uu yahay ma kaa aqbali doonno afhayeenka dowladda federaalka marka dib loo milicsado hadalkii ku fasirayey qaadka badda ka imaanaya in uu yahay qaad aan ciidamada ilaalada canshuurta la dhuuntay arrinkaasi waxaan u arkaynaa inuu yahay mid xaaladiisa caafimaad aanu sugnayn
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maamulka yuhuudda ayaa ku dhawaaqay inay kusii sugnaan doonaan shan goobood oo ka tirsan waddanka lubnaan ciidamada yuhuudda ayaa sheegay inay kusii sugnaan doonaan shan goobood oo istaraatiiji ah oo ku yaala koonfurta waddanka lubnaan iyadoo u dhammaaday wakhtigii kama dambaysta ahaa ee ay isaga bixi lahaayeen waddankaas afhayeenka ciidamada yuhuudda oo shir jara-eed u qabtay warbaahinta ayaa yidhi waxaan u baahannahay inaan kusii sugnaanno goobahaas si aan u difaacno yuhuudda wuxuu intaa ku daray inay ciidanka yuhuuddu kusii sugnaan doonaan goobahaas dhaca koonfurta lubnaan ilaa laga ciribtarayo ururka isku magacaabay xisbullah sida uu hadalka u dhigay tan iyo bishii nofembar ee sanadkii hore waxaa labada dhinac ka dhex jiray xabad joojin inkastoo ay yuhuuddu jebisay weerar laayaanana ay geysatay haddana waxaa qodobada labada dhinac ay ku heshiiyeen ay dhigayeen in ciidamada yuhuuddu ay waddanka lubnaan isaga baxaan muddo ku siman laba bilood warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa